wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ka daahfurtaya mashruuca lagu horumariyo a arrimo biyo ee maamulka koonfur galbeeda furitaanka kulankiiyo welibaa ku qeyb galaya gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo ciido caalamiga xubno kushal dareera maamulka degmada iyo shirkado ku howgalayan horumaryowka biyo gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo cabdulaahi cali wating ayaa faahfaahin ku biyo kulanka mashruuca ka saabsan ay horumarinta arrimo biyo deegaanada koonfur galbeeda amad meelka kuduwanta meelka kuduwanta haanigalka kuduwanta haanihor meel fokus ka saareen ceelasha fokus ka saareen laakiin tan balaamay diin saara hada may bua in la hela biyo hoobka may bua silankeesidi fadi may bua la hela iyo may bua diiradal ka saara taas may bua marka kanaga u korto qorsho may bua oo dhaxalgale oo magaalada may bua biyushi may bua haan waaritaan may bua diiro may bua hela dabaan dareema kortaan cimilada adduunka isbedelahayan cimilada oo isbedelahayta dhibaatooyin badan may bua hayaa may bua ka dhaladahayan hoob hoobkoy may koolay bua hoob badan oo fatahaadadeeda may bua yaa kuweesi hadda lama kun iyo laba sideed hadeedi october november december sanadkii hore adhiyaan fatahaado fara badan kuwayaan fatahaado hoobka kuwayan haddana mahiga dan haddana kuleelkiiga dan hooba jiyeel deer haddana kuleel xoog leh yaa kuwayan hadda sanadkan mudada dhaaf bili march sanadkan wala kuleele magaalaan ka socda may buha ilaa iyo digriga may deerayihiin soddon todoba digri iyo may buha deerey hata may dheegayihiin dad ka birsho oo dad kuleelka dadsisanka adkeys may buha isbitaal la dhiki may buha badan ee buha iyo kuwa marka cimiladaas oo isbedelay tansatee sida iyo biyuun baahida biyu may buha ziyaadahay sida may buha jaan qaada fadan waa arag may buha ciid iyo wasiir iimaan cali cabdi oo dhinigii kiishay ku hadalaya sheegaya in wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed iyo ka dadaala ay taysadilan dhastilahaya biixireenaa gudoomiyaha degmadii iyo wasaaradda iyo weysla qaadanahe ini horta eelabkii la qodaay la yaraay ama waa la rooji bataatam oo deegaanada kaleba banaanka ee lagu qoda magaalada la kurooji keliya hadda baahdaas way baataa inuuna biyoon qaban wayba hadday aan kulli waan waysin sharxi doone kulli kambanigi iyo aad aan waysin sharxi doone wayba go-aankan ayaa wayba la faday hadda lama daami lilin sugi magaalada koona dhinigan awa sharwal kusubi koona biyo magaalada hamaraha kuqoyo ini la qodan wayba hadda een diyaar niga aha magaalada anta qorshe anta ah ini daam hal kilometr oo square ah la qodo waa already markan assessment ha dhamaaday wala haduu baad away baan diyaar garow inay implementation kasi hore la qabad lahay daamkaas dareema korta hal kilometer oo square ah haddii la booda biyo isgaadu kor dareema ay taa way baa insha Allah way baa dareemana in is nahma hada mana sida dadka consultant taga ma arintaas khibrada la hanin gudbiyana in is halkii mar oo kor een 7 milyan ilaa 200 mitir cube oo biyo ah een taasoo maalintii in han gudbi karo magaalada een labaatan ilaa makon iyo shan boqol mitir cube oo biyo magaalada maalinta gudbi doon markan een biyogasii wayba idinku anfa doonana biyo yaraantii iyo dhibaatadiina waa anfa doona een insha allahu een waxyaabo badan oo oo wasaaradda iyo degmada badan wadaan jiraan een systemkaasna kule insha allahu inaan inaan horumarino fadaan markan insha allahu markii daamkan oo hadda kan magaalada ka guuleysana wayba kasii gudugu doonay kaante biyo haddii la reebo ma kaliya in iyo la isticmaalo wayba wala anfaayaan dhulka wala anfaayaan ma waan anfacayna eeladan hataa isku gudaha hodhow dambe biyoosa lagu isticmaalo karo markan muhiimadan way taa oo una dhoon guulin aha shacabka iyo dowladda guulan aha biyowyna dhaafay oo bada ka darsamaya inuunanta ka reebana adduunyo badan ma jirtay oo biyoosle isticmaalo hayaan waayo waxaan dhulka uleysa badan ku jira wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedka koonfur galbeeda iyo weliba dadaal xoogan iyo aan ka jartay sidii bulshadan ku hormarin lahayd hidhiniga biyo qorshaha sanadlaha